Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Puntland oo kaashanaysa Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa magaalada Boosaaso ku qabatay kulan looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa isla markaana bulshada looga wacyigelin lahaa cudurrada faafa sida shubanka iyo oof-wareenka iyo dabaysha. Kulankan waxaa ka qayb galay isku-duwaha Wasaaradda Caafimaadka Gobolka Bari, xubno ka socday Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO, iyo dhakhaatiirta. Madaxa tallaalka Puntland, Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO, Xabiib Cabdi Shire ayaa ka warbixiyay kulankan.
shirkan muhiimadiisa waxaa weeye in wacyiga bulshada soomaaliyeed gaar ahaan wacyiga bulshada puntland kase gaar ahaan wacyiga bulshada gobolka bari in kor loo qaado gaar ahaan tallaalada si loo xoojiyo difaaca ama immunitiga ashkhaasta ama ciyaalka ama hooyooyinka iyo dadka waaweynba islamarkaasna si loo xoojiyo ama kor loogu qaado immunitiga bulshada bulshada difaaceeda in kor loo qaado marka difaaca dadka ama ashkhaasta marka kor loo qaado baa difaaca bulshadana kor loo qaadi karaa marka waad garanaysaan waad ogtihiin haddeer culaysyadeen ugu hayaan xanuunada looga hortegi kara tallaalka sida difteeriyada xanuunka difteeriyada ama gowracatada loo yaqaano waa garanaysaan waayadan dambe waad aragteen dhakhaatiir baa tihiin culayskana ugu hayaan ama ay bulshadu ku hayso in carruur badan ay u xanuunsan yihiin carruur badan ay disable u noqdeen ay u naafoobeen carruur badan ay u dhinteen ay u geeriyoodeen sidoo kale jadeecada xanuunka jadeecada siduu u faafay bulshada dhexdeeda ugu faafay iyadana dhakhaatiir baatiin waa la soc Isku-duwaha gobolka Bari ee Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Puntland, Siciid Maxamed Waraabe ayaa dhankiisa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay tallaalkan.
tallaaladaas oo ah ee tallaalada shubanka laga duwan yahay ee waxaa fadhiya dadkii medical professionalska ahaa ama ee bahda caafimaadka ahaa oo arrintani boqolkiiba boqol ay khusaysay ee ayaa fadhiya ujeedkeeduna waxay tahay inaan kala war qaadanno ee tallaaladan soo kordhay cidda la siinayo qorshahoodu muxuu yahay ma innagay nagu cusub yihiin mise dunidao dhan bay ku cusub yihiin dabcan innagay nagu cusub yihiin laakiin dunida wax laga qaato oo joogto ah weeye ee sidaan la soconno ee guud ahaan soomaaliya ee xaaladda tallaalka iyo cudurrada contagious diseaseka oo cudurrada faafa waa la socotaan waa la socotaan ee cudurrada ee communicable diseaseka heerkood meesha uu marayo ee waa la socotaan soomaaliya ee guud ahaan xuduudaheeda oo dhan waa furan yihiin sidaa daraaddeed waxaa suurtagal ah in ay cudurro badan ka soo gudbaan xuduudaha sida haddaba dhacday